Imtixaanka Shahaadiga Fasalka sidedad ee sannad dugsiyeedka laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan ee dowlad goboleedka jubbaland oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland ayaa waxa u fadhiisatay imtixaanka arday gaaraysa afar kun saddex boqol afartan iyo sagaal arday imtixaanka ayaa lagu galay labaatan xarumood oo ku kala yaala koob iyo toban degmo oo ka tirsan deegaanada jubbaland kaasay wasaaradda waxbarashadu qaadayso sanadkii toddobaad oo xiriir ah haddaba wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir siiraar maax ayaa u hambalyeeyay ardaydii gashay kaalmaha hore isagoo u mahadceliyay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada macalimiinta iyo waalidiinta waxaan u hambalyeynayaa si guud shaqaalaha wasaaradda oo ay ugu horeeyaan agaasimaha qeybta imtixaanaadka iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda waxay ahayd shaqo adag runtii oo aad iyo aad u adag imtixaamkaas waa imtixaam uu stateku gooni leeyahay dejintiisa iyo qaaditaankiisa iyo sixitaankiisa iyo xarayntiisa kulligood iyo macashahaadadiisa saas darteed waxaan leeyahay hambalyo sanadkan ardada gashay ee usoo gudubtay imtixaankan waxaan kaloo si gooni ugu hambalyeynayaa tobanka arday ee ugu sarreysa imtixaamkan oo runtii sanadkan ay u fadhiisteen in ka badan afar kun saddex boqol afartan iyo sagaal ka badan ay u fadhiisteen runtii oo ka kooban deegaanada ama degmooyinka jubbaland guud ahaan waan u hambalyeynayaa ayaga iyo waalidiintood iyo macalimiintoodii iyo runtii dadaalka ay sameeyeen oo dhan waxaan leeyahay hambalyo mar labaad kuwii guulaystay iyo kuwa aan guulaysaninba runtii waxbarashada siaad og tihiin jubbaland waxay ku jirtaa markii laga hadlayo soomaaliya isteedyada ugu horeeya ama ugu taya badan uguna fiican mana isku ammaanayno laakiin sidaasu waa sida dhabta ee jirto taasina waxay ku timid dadaal runtii ay samaysay wasaaraddu iyo howladeenadeedu iyo hufnaan runtii fara badan iyo daacadnimo aanu ka nahay ummadda soomaaliyada dhulkan joogto inay runtii waxbartaan waxbarashaduna ay wada gaadho mid loo dhan yahay in ay noqoto taas marka waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa insha allah biidnillahi alkariim sanadka soo socdana intaas iyo in kasii badan oo ka wanaagsan inaanu gaadhno waxaa isaguna mar dhow la maaragtay daah furi doonaa ama la iclaamin doonaa kii secondarigaha insha allah biidnillahi alkariim